asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteedii murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee aan halkan ka soo jeediyo anigoo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinta murtida maanta ee dhinacyada farada badan afkeennii iyo ereyadiisii iyo sheekooyinkii ku dhex jiray tilmaamihii iyo digniinihii gaarka inoo ahaa halkan inaga siisa waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno waa midda keliya ee haddii eeba idmahayo taariikh ahaan ama dariiqii ay soo martay soomaalidu wixii ay necbayd iyo wixii ay jeclayd waxay ka cadhoon jirtay waxay ku farxi jirtay waxay iskula telin jirtay waxay nici jirtay intaba meelo fara badan tusaalayaal inaga siinay waana xubinta murtida maanta ee u baahan inaan kuwii hore keliya la isticmaalin ay soo baxaan kuwo hor leh oo maanta iyo wacyiga jira ka sheekaynay waana xubinta murtida maanta ee ku xidhan raqaba waa raggeede ragga maanta jooga iyo gabdhaha maanta jooga laftooda laga rabo inay maaragtay ay xilka ay leeyihiin iyo xilkii ayeyooyinkeediiyo ay awowyooyinkoodiiyo awowayaashooda ay hayeen oo kaleento inay qaataan oo ay xilkooda gutaan xubinta laga rabo weeyaan waana xubinta murtida maanta ee sida joogtada ah halkan ooga baxda ee aan halkan wadaagno xubinteena murtada maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eeb waxaa la yidhi waxaa la yidhi saddex lama iloobaan saddex waa lama iloobaan saddex waa lama iloobaan godob sokeeye gar eebe iyo gargaar aadame saddexdaasiba waa lama iloobaan u fiirsayaa waxaa lagu yidhi saddex waa lama iloobaan godob sokeeye godob sokeeye lama iloobo oo dee wixii baa sokeeyo way isla joogaanoo waa ehelo godobtii ay kala galeen bay wax walba is arkahayaanoo oo cadhadii iyo colkii iyo balaayadii iyo godobta dhex taalla ayaa u muuqanayso subax walba dee waa dad iska soo hortoosahay waa godob sokeeye waa lama iloobaan arrin wanaagsanna ma aha taas iyadaa waxaa la yidhahdaa godob sokeeye waa lama iloobaan haye waa qodobka labaade waa gar eebe eebe gartiisana lama iloobo gar haddaad maqasho sideedaba waa xaq xaqa lama iloobo xaqu waa shay muhiim ah oo aan la iloobi karin in xaqa la iloobaana waa qayb ka mid a maaragtay inaad ilowday inaad addoon eebba tahay waa qodobka saddexaadee waxaa weeye waa gargaar aadame aadamaha in la caawiyo oo dadka dhibaataysan la caawiyo oo laysu gargaaro oo laysgacan qabto oo maaragtay dadku ay maaragtay ehel iscaawiyo noqdaan oo isu gargaara oo isku wacan oo aan ishilmaamin oo aan kala tegin dee iyaduna waa shay aad iyo aad muhiim u ah saddexdaaba marka waxaa la yidhi lama iloobo waxayna leedahay xubintani saddex lama iloobo godob sokeeye gar eebe iyo gargaar aadame saddexdaas baa lama iloobo mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta waxaa la yidhi nimaad dhashay kuma dhalin waa nimaad dhashay kuma dhalin waa mid ka mid ah mahmaahyaha gungaadhka ama maaragtay afkeenna hooyo xididada dheeraadka ku leh waana mahmaah la dhihi karo waa mahmaahyaha saddex afleyda iyo afar afleyda isu bedesha dee hadda waalidiintaaba awlaadda ka baqda garan mayno waxa sababta u ah